bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku hastaysan tahay afar iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xilka qaadis ku sameeyey qasnajigii dowladda hoose ee xamar cabdiraxiin iimaan jimcale kaasi oo lagu bedelay haweeney ku-xigeenka aheeday qasnajiga waxaana lagu magacaabay haweeneyda haatan loo magacaabay xilkan xamdi cali nuur waxaana la tilmaamay in arrintan ay ka dambeysay kadib markii wasiirwaa gudoomiye ku-xigeenka amniga waa maaliyadda ee gobolka banaadir maluuka cabdidheere ay maalin ka hor ku samaysay shaqo joojin dastuurkan ka tirsan dowladda hoose ee xamar waxaana la tilmaamay in xilkii xilka qaadista loo cuskoday arrimo dhowr oo ay ka mid tahay wax isdabamarayn iyo sidoo kale aaminaad la-aan soo kala dhex gashay maamulka iyo shakhsigan lagu eedeeyey in uu sameeyey wax u muuqdo musuq sidaa lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir muluuka cabdidheere ayaa maalin ka hor ku samaysay shaqo joojin sarkaalkan ka tirsan dowladda hoose waxaana la tilmaamay in arrintan ay ka dambeysay madmadow soo kala dhex galay maamulka sare ee gobolka banaadir iyo sidoo kale qasnajiga taasoo ugu dambeyn dhalisay in war-saxaafadeed uu ka soo baxo xafiiska gudoomiyaha gobolka banaadir taasi oo xilka loogu magacaabay xamdi cali nuur loogana qaaday cabdiraxiin iimaan jimcaale wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ahna gudoomiyaha tirakoobka ciidamada qalabka waa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa uu joogaa tirakoobka ciidamada dowladda soomaaliya ee la filayo inay kala wareegaan shaqada ciidamada midooda afrika ee amisom wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi colaad ayaa waxa uu sheegay in ujeedka socdaalkiisa uu yahay tirakoobka ciidamada iyo sidii loo ogaa lahaa tirada dhabtaha ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolada baay bakool iyo shabeellaha hoose waxauna tilmaamay arrintan inay tahay mid ah looga gol leeyahay in ciidamada laysku dabarido si ay ula wareegaan amniga dalka soomaaliya marka uu dhammaado muddaxileedka ciidamada amisom oo haatan muddo sanada lagu sii kordhiyey sidaa uu sheegay wasiirka guddiga tirista ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa dhowaan waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxaana guddoomiye u ah guddigan cabdulaahi colaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirkii dhowaan xilka uu ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland camey ayaa waxa uu sheegay in aanu xaq u lahayn madaxweyne ku-xigeenka in xilka uu ka qaado waxaana wasiirkan oo la tilmaamay inuu ahaa shaksi taageere arrintii ku aadaneeda go-aankii xukuumaddu ay ka qaadatay qalbi dhagaaxa waxaana maalin kadib soo baxay in xilkii uu ku waayey arrintaasi awgeed kadib waraysi u siiyey mid ka mid a warbaahinta gudaha dalka waxa uuna sheegay saaka inuu shaqo tegi doono xafiiskii uu ka howlgelayay aanu xaq u lahayn madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland in xilka qaadis uu ku sameeyo sida uu ka dhawaajiyey deegaanada maamulka puntland ayaa ah midka aan weli si dhaba looga hadlin arrinta ku aadan qalbi dhagax ayadoo wasiir wasiir ka tirsan xukuumadda puntland oo u sheegay in go-aanka xukuumadda uu yahay mid saxan oo lagu uu ku taageeray bayaankaasi ka soo baxay xafiiskiisa mustaf dhuxulow oo ka mid ah siyaasiyiinta rugcadaaga ah ee soomaaliya haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inuu kaga digayo xubnihii hore ee wasiirada kasoo noqday dowladdii uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud in ay ka daayaan arqaladaynta dowladda haatan jirta ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay mustafe in looga baahan yahay dulqaad inay muujiyaan asiguba muddo afar sano ah aanu wax xil ah ka soo qaban dowladdii xasan sheekh uu hogaaminayay sida hadalka u dhigay waxauna tilmaamay in looga baahan yahay haatan dowladda jirto in laga daayo carqaladaynta iyo colaadinta lagu hayo siyaasad gaaraan aan looga faa'iidaysan arrimaha xasaasiga ah ee haatan taagan
waxaan ka digaa in laga fiirsado in siyaasadda looga faa'iidaysto inaan la shaksiya la sharifgareeyo ama la isku daya qalab kastoo dhaca ee shacabka lagu mararhaabay in lagu baabiyo qalab waa dhici karaa in la saxaa loo baahan yahay ma ka shaqeeyeen dadka barnaamijyaan aabulaha inay qalab saxaan kama shaqeyn waxay ka shaqeeyeen inay shacabka magaalada jooga kaxashaan shacabka soomaaliya kaxashaan shacabkaan ila kiciyani dowlo fara badan soo dumiyo ogtiin xalna uma yesin haddii shacabku kaco shacabkaan naga hagna shacabka inuu nahaga maaha haddii lagu hago xumaan iyo in la burburiyay madaxa qaranka in lagu daranay waxaan jeclaan lahay weliba waxaan si gaara la hadlaa xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee afarta sano lasoo dhaafay ka hor dalka madaxa ka ahay ee lix bil dulqaadana waxaa rabaa inaan dulqaataan la rabaa annaga saddex bilood saddex sanood dulqaadanay erbaan ku darnay sida wasiir la-aanta noona waa baranay farisafala noolna idinkala barta haddaa baradiitiin diblomaad waxooka dhaca anaguna soo kacaynaa markeena marka joojiya arrintaas wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliyana waxa uu sheegtay in muhiim ay tahay joogtaynta mushaaraadka iyo dhaqaalaha ku baxa ciidamada midooda afrika ee amisom si ay usii wadaan howlahooda soomaaliya waxauna arrintani ka sheegay fadhi loo dhan yahay oo ka dhacay qaramada midoobey waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay gacansiinta ciidamada amisom iyo joogtaynta waxyaabaha ku baxaya ee tasiilaadka ah si loo sii wado howlgalka soomaaliya ka socda ee lagula dagaalamaya shabaab iyo ilaalinta goobaha muhiimka u ah dowladda soomaaliya ee gudaha dalka ciidamada amisom ayaa la ogyahay in ay door ka qaateen dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya soomaaliya iyadoo saldhigyo dhowran ay ku leeyihiin gudaha dalka taasi oo jirto ayaa haddana waxaa jira weerarada iyo sidoo kale dhibaatooyinka dhinaca shabaab kaga imaanaya ciidamadaasi inay yihiin weli kuwa sii taagan dhinaca kalena safiirka dowladda imaaraadka carabta u qaabilsan soomaaliya ayaa kulan kula yeeshay xafiiskiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga ee xukuumadda soomaaliya yuusuf garaan cumar kulankan ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay labada dowladood iyo sidoo kale xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya waxa uuna sheegay ambasador hayla in uu sii kordhido waa ambasadorka jaamacadda carab waa u fadhiya imaaraadka carabta soomaaliya alhamadi in uu sii kordhi doonto dowladdiisa kaalmooyinka soomaaliya ay siinayso iyadoo haatan imaaraadka ay ka mid tahay wadamada ciidamada u tababara dowladda dhexe ee soomaaliya waxa uu sheegay in kaalmooyinkan ay noqonayaan kuwo lasii joogtay doono lana sii wadi doono ilaa inta soomaaliya ay ka noqonayso waddan isku filan waxa uuna arrinkani tilmaamay inuu yahay mid ay kaga gol leeyihiin gacansiinta dowladda dhexe ee soomaaliya sidii ay cagaheeda isugu taagi lahayd warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay waa naga intaa